aan ku bilownaa dhegaystayaal waxaa bartamaha toddobaadkan soo aadan maraykanka lagu dareerayaa doorashada xilliga dhexe ee maraykanka waxaa idinku soo maqan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxane ah oo v o e-da ku eegayso doorashadan qaybtan waxaan ku eegaynaa loolanka adag ee ay labada xisbi ee dalka maraykanka ugu waaweyn ugu jiraan sidii mid walba uu u hanaan lahaa kuraasta ugu badan ee aqalka sanadka iyo wakiilada iyo sidoo kale guddoomiyaasha gobollada weerarada xisbiyada dhexdooda ah ee doorashada ee ku aadan doorashadan xilliga dhexe wariyaha v o e-da sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inoo haysa
waa doorasho lagu dagaalamaya kuraasta afarta boqol soddon iyo shanta kursi ee aqalka wakiilada boqolka kursi ee aqalka sanadka iyo ku dhowaadka afartanka guddoomiyeyaal gobol ee dalkan maraykanka doorashadan ayaa la qabtaa laba jeer oo ka mid a afarta sano ee madaxweynaha xilka uu hayo dalka maraykanka waxaana sanadkan ay ku soo aadaysaa xilli dimuqraadiga ay haystaan codadkii ugu badan ee aqalka sanadka iyo madaxweynaha oo ayaga uu ka soo jeedo waa doorasho labada xisbi ee ugu tunka weyn siyaasadda maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ay ku loolamaan kuraasta si ay ula wareegaan awoodda sharci dejinta iyo hoggaanka gobollada dalka maraykanka doorashada sanadkan waxay u leedahay ahmiyad gaara in aqalada labada dhinaca iyo sidoo kaleeto guddoomiyayaasha gobollada xisbiyadu ay kala hantaan jamhuuriga ayaa dhowr gobol wuxuu ugu jiraa suxulduub weyn sidii ay uga qaadi lahaayeen kuraasta dimuqraadiga halka dimuqraadiguna sidoo kaleeto ay raadinayaan kuraastaasi qaarkood inay dib u soo hantaan kuwo kaletana ay ayagu la wareegaan in madaxweynaha talada hayo uu xisbigiisa helo codadka ugu badan ee sanadka ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dowladdiisa aysan caqabado kala kulmin hiigsiga iyo hirgelinta hadafyadiisa siyaasadda ee qorshaha qaasi maxamed oo degan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa uu ka mid yahay falanqeeyayaasha siyaasadda ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka aragti ahaan u janjeera marka horena xudbadu waxay ku haysanayeen inay sanadka si dhib yar ugu guulaystaan laakiin dhinaca representativku aanay sidaa u rajaynayn dhanka arrintaas way isbedeshay waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga republicanku ku guulaysto sida tennessee florida georgia texas iyo arizona waxaa iyaduna ka mida michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadiga inay si xoog loogu guulaystaan laakiin hadda ay u muuqato inay republicanku ku guulaysan doonaan maxaa keenaya ayaad is leedahay gobollada qaarkood aad ii tirisay oo horey dimuqraadiga ay uga soo bixi jireen haatan in laga yaabo inay republican ka soo baxaan
gobollada waxaa jiray gobollo markii xisbiga republicanka oo madaxda ka noqday donald trump ama waddanka uu madaxweyne ka noqday dadka waxbartay intooda badan xisbiga way ka leexdeen oo dadkii waxbartay oo republicanka ahaa waxay u codeeyeen xisbiga dimuqraadiga laakiin iminka waxaa la filayaa inay arrintaasi isbedesho oo magaalooyinka waaweyn maahana xaafadaha degada ama suburbanka waxa la yidhaahdo ay ka codeeyaan dhammaan dadka waxbartay ay republicanka u codeeyaan sidaasa isbeddel weyn unusoo arrintan ay keenta looga baqayaan aragtidaasi kaasi mid ka gedisan waxaa isaguna qaba xaashi shaafi oo ah falanqeeyo degan isla gobolkaasi minnesota laakiinse ka tirsan xisbiga dimuqraadiga wallahi taa waa midda hadda dagaal xooga ugu badan ay gelinayaan ama dhaqaalaha ugu badan ay geliyeen stateka sidyada ay senatarada ka tartamayaan oo xisbiga dimuqraadiga doonaya inay ku guulaystaan waxay rajeynayaan amlistii lambarkii ay haysteen inay difaacdaan kuwo kalena ay ku darsadaan waayo way ogyihiin haddii sanadka ay luusgareeyaan oo taariikh ahaanna inta badan waa saad u sheegtay ay tahay aysan dhici jirin in dhaawac badan ay u geysanayso hadafyadii iyo bolosadii iyo lafari madaxweyne ee biden inuu gaaro marka waxaay ku dadaalayaan inay inay runtii ciddiyaha ku dagaalamaan siday sanadka majority uga ahaan lahaayeen ay ku kiib garan lahaayeen sidai ay tahay ama ay kaga badan lahaayeen taasna mid lamid ahna waxaa wada xisbiga isla republikaanku ku diidan arrintaas inaysan dhicin oy deyniyaan raba marka dagaalku waa culus yahay sanadkan waa saan kuu sheegay xataa gobolada qaar maadaama madaxweynaha nambar ahaantiisa aysan aada looga jeclayn meelaha qaar xataa meelaha qaar muusan kaamiin gelin isaga ma tegin waxaa loo diray ninka la yihahdo madaxweynihii hore obama loo diray waxaa loo diray madaxweyne ku-xigeenka adi macnaha way isqeybiyeen marka sida qof qof kale meesha kaga fiican yaha loo diray si sanadka lambar ahaan loogu bato inkastoo taageerayaasha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga mid walbaba cidda uu la dhacsan yahay sida uu rabo inuu ula wareego kuraasta iyo awooddiisa uu kaala hadlaya haddana aragtitaasi ka madax bannaan ayaa dhigaysa sida tan waa kan faarax ow maxamuud maxamed oo ah qoraa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka horta saarey way adag tahay in la qiyaaso la yidhaahdo labada waxa inkastoo doorashooyin badan ay dhacayaan waxa ugu daran aqalka sare ama inuu naqano halkan senatka iyo iyo congresska golaha aqalka hoose ama house of representatives loo yaqaano aqalka sare ay arrinta ugu weyn ka taagan tahay sidoodaba waa boqol qof bay ka kooban yihiin oo kontonka sideedka stateka kala yimaado gobol hadda waxay u kala haystaan kuraasida konton iyo konton waxaa actually markii la codeynayo codbeerida ugu maaragtay codka beerida ugu fooda madaxweyne ku-xigeenka sidaas buuna yahay maaragtay dhaqanka maraykanku marka intaa unbay mar walbaba codka dheeraadka unbay hadda haystaan laakiin had iyo jeer dhaqanka maraykanka ayaa ah in xisbiga talada haya uusan ku guulaysanin kuraasta aqalka duqowda ee sanadka loo yaqaano haddaba in sanadka sanadkan aysan ku guulaysanin dimuqraadigu suuragal ma tahay waa kan mar kale faarax ow maxamuud kuraasida hadda loo tartamayo ee laleeyahay waa la kala qaadanaya runtii ma badna waxa weeyaan waa waa shan gobol waa Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, New, uh, Nevada iyo Georgia. Marka haddaba waxa weeye sidee baa loo malaynayaa inay loo kala qaato Georgia runtii waa gobolkii weligii Republicanka inta badan ahaa oo laba nin oo madowbaa ku ordaya oo hadda mid kursiga ku fadhiyo Rafael Warnock iyo Herschel Walker oo maaragtay raba inuu kursiga kala wareego oo ah nin ciyaartooy oo caan ahaa laakiin hadda wuxuu ka horeeyaa ilaa saddex buntuu ka horeeyaa waxay kala marayaan boqolkiiba sagaal iyo afartan buu marayaa ninka hadda kursiga fadhiya kalena iyo afartan aqalka wakiilada ayaa la saadaalinayaa inay adag tahay sidii ay ula wareegi lahaayeen xisbiga jamhuuriga inaysanna ahaynna wax fudud ayaa wakhtigan horay loo sii sheegay gobollada qaarkood sida nevada pennsylvania georgia arizona iyo kuwo kaleeto ayaa ka mida shanta gobol ee loolanka iyo mugga weyn ee miisaanka siyaasadda loogu jiro waa kan mar kale qaasi maxamed oo ka tirsan jamhuuriga markii horena republicanku waxay filayeen inay sanadka si dhigeer ugu guulaystaan laakiin dhinaca representativku aanay sidaa u rajaynayn inka arrintaas way isbedeshay waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga republicanku ku guulaysto sida tennessee florida georgia texas iyo arizona waxaa iyaduna ka mida michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadigu inay si xoog loogu guulaystaan laakiin hadda ay u muuqato inay republicanku ku guulaysan doonaan maxaa keenaya ayaad is leedahay gobollada qaarkood aad ii tirisay oo horey dimuqraadiga ay uga soo bixi jireen haatan in laga yaabo inay republican ka soo baxaan
gobollada waxaa jiray gobollo markii xisbiga republicanka oo madaxda ka noqday donald trump ama waddanka uu madaxweyne ka noqday dadka wax bartay intooda badan xisbiga way ka leexdeen oo dadkii wax bartay oo republicanka ahaa waxay u codeeyeen xisbiga dimuqraadiga laakiin iminka waxaa la filayaa inay arrintaasi isbedesho oo magaalooyinka waaweyn maahana xaafadaha debadda ama suburbanka wax la yidhaahdo ay ka codeeyaan dhammaan dadku waxbartay ay republicanka u codeeyaan sidaasa isbeddel weyn unusoo arrintan ay keento looga baqaya xaashi shaafi ayaa ii sharaxay sida xisbiga uu taageero ee dimuqraadiga uu ahmiyad ugu leeyihiin gobolladaasi
wallahi taa waa midda hadda dagaal xooga ugu badan ay gelinayaan ama dhaqaalaha ugu badan ay geliyeen stateka sidada ay senatarada ka tartamayaan oo xisbiga dimuqraadiga doonaya inay ku guulaystaan waxay rajeynayaan aliistii lambarkii ay haysteen inay difaacdaan kuwo kalena ay ku darsadaan waayo way ogyihiin haddii sanadka ay luusgareeyaan oo taariikh ahaanna inta badan waan saad u sheegtay ay tahay aysan dhici jirin in dhaawac badan ay u geysanayso hadafyadii iyo boobasyadii iyo nafradii madaxweyne biden inuu gaaro marka waxaay ku dadaalayaan inay inay runtii ciddiyaha ku dagaalamaan siday sanadka majority uga ahaan lahaayeen ay ku kiib garan lahaayeen sidai ay tahay ama ay kaga badan lahaayeen taasna mid lamid ahna waxaa wada xisbiga republikaanku oo ku diidan arrintaas inaysan dhicin oo ay beeniyaan raba marka dagaalku waa culus yahay sanadkan waa saan kuu sheegay xataa gobolada qaar maadaama madaxweynaha nambar ahaantiisa aysan aada looga jeclayn meelaha qaar xataa meelaha qaar muusan kaameengelin isaga ma tegin waxaa loo diray ninka la yidhahdo madaxweynihii hore obama loo diray waxaa loo diray madaxweyne ku-xigeenka adi macnaha way isqeybiyeen marka sida qofka qof kale meesha koo fiican yaha loo diray si sanadka lambar ahaan loogu bato waayahay isku soo wada duuba doorashadan dhexe ee mid teramka ee dalka maraykanka looga yaqaano oo dhacaysa sideedda bisha nofembar maalinta talaadada ee nagu soo aadan ayaa ah doorasho ahmiyad gaara u leh jaheynaysana siyaasadda dalkan maraykanka hadba cidda ku soo baxda oo ku guulaysata kuraasta ugu badan ee waddankan
mahadsanid saare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay